dagaalkana waan loogeyn sababaha uu ku bilowday ayaa u dhexeeyey ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka oo isugu jira nabad sugid iyo milatari kuwaasoo isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana dagaalkani uu soo gaaray ilaa barqanimadii maanta cali xasan waxa uu ka mid yahay dadka ku dhaqan deegaanka uu dagaalku ka dhacay waxaana uu v o a uga waramay qaabka uu dagaalku ku bilowday meeshaan markii ay ahayd xalay sagaalkii ayaan waxaan maqalnay rasaas meel kasta ka dhacaysa dadka markaan weydiinana waxaa la yiyaan guryaha laga bixin waxa ciidamada waxay yihiin lama lama garanayo guryahan ku jirna salaada subaxan tukannay salaada subax markaan tukannay ayaa rasaasta waxaan ragnay inay haanta ku socoto sidoo kale nabadoon xaashi xiirey oo ka mid a odayaasha ku sugan deegaanka haanta dheer ee jidka warshadaha ayaa si kooban uga warbixiyey sidii ay wax u dhaceen waxay wax u dhaceen annagu dad hadda shacab ahaan ahaynoo ilaahay barwaaqeeyo waa iska jiifna waagu markuu baryey oo aan salaada tukadoon soo baxay xabadaan habeenkii waxba uma aanaan qaadan markaan iridda ka soo baxay askariga gurigay hortayda taagnaa waa nimanka la yidhaha nisa xabadaasu waa socotay xaafadiiyo dhan oo dadka shacabkaahu joogay waa la hareeriyey xabada dhowdhowahay ahaayeen dadkiibaa masaajidada u soo toosay markaasay darsatay oo isku qasantay su-aagiyaa baryey dadkii magaalada aade markay maageen dariiq walba askariyaa isu taagay guri walbana askariyaa isu hor taagay wixii malagood gala waa dhinteen horaan kuugu sheego saddex nin anigu waan arkay meydkooda qaar ka mida dadkii ku geeriyooday iyo kuwii ku dhaawacmay mashaqada ka dhacday jidka warshadaha ayaa la geeyey cisbitalka madiine ee magaalada muqdisho sida uu ku waramayo agaasimaha cisbitalka madiina doctor maxamed yuusuf maanta waxay ahayd maalin kale oo oo dhaawacyadii la keenaayo oo horta ilaahay hanaga badbaadiyo markasta markaan isdhahno hawsha waa idinka yaraanaysaa dhaawaca waa yaraana dhibka waa yaraana ayaa naxdintaan oo kalea ka daba imaanaysa oo dhaawac iyo isxabadeen iyo dhibaato iyo ay dhacaysaa ilaahay hanoo gargaaro ilaah haadmagaysiyo maanta waxaana loo keenay sideed qof oo dhaawac ah iyo laba oo dhimasho ah labadaas sitood waxay ku dhinteen markii iyagoo sakaraad aha la keenay markii emergencyga ruumka aan gelinay waa dhinteen sideedda kaletood dhaawacyo culusay u badnaayeen waa la daaweeyey qallimaa lagu subiyey qaarkood jesti baa la geliyey waa la kala habeeyey magaratay laboratomiyada iyo waxyaalo kalea loo sameeyey waxaa waaye waa jiifaan sideedoodiba qaybahay jiifaan hadda xaaladooda stable waaye waan ka shaqayno haynaa dhinaca kale qaar ka mida dadkii ku soo dhaawacmay dagaalkii dhex maray ciidamada milatariga iyo kuwa nabad sugidda oo aan kula kulmay cisbitalka madiina ayaa ka warbixiyey sida ay wax u soo gaareen baash salaad kulan la yidhaha walaalo walaalo meesha saaka markii waagu bariyey oo salaada subax la tukaayo nabad sugidaa yimid qolo milatari oo haanta joogtay ayagaa ku diriray dad badan oo shacabo waa ku dhaawacmay
qaadiji sidee wax kuu gaareen maxaa saxaafadda ka dhacday waala wax ku dhaca kuley noocan habada halay sagaal saac dhacayaan aragnay waagu markuu bariyana salaada subax markii la tukaayay aniga inaan salaadii tukaday kuley meelay ka timadna ma aqaan hay habadaan igu dhacday hagee kaaga dhacday caloosha wiilal deriska ay soo qaaday moo kale
oo halkan ku kale maxaa laguu sheegay markaas kadib hadda ciidanka wixii hala habeennimo imaada waa maqalnay inay sagaal saac habeennimo habadaha kaa maqalnay waana markii waagu barina halida ciidamaha ku taabsan dhowlka dhan ma ahan markii ugu horreysay ee deegaanka haanta dheer ay ku dagaalamaan ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka waxaana horey u jirtay in dhowr jeer oo hore ay goobtaasi ku soo noqnoqdeen dagaallo noocan oo kale ah kuwaasoo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac xasan kaafi qoyste v o a muqdisho